بsm الlh الحmd لlh ثناء لlh ثm الصلاaة والسلاam عlى رsuuل الlh slى الlه عlيه وsلم اllهma أkرجna min ظulmaaت الwهم وأkرmna bنuur الfهم واftح عlyna bmacrifaة العilm xasن أkhlاaqna bاlxilm وshil lna أbwaaba fضlk وانshur عlyna min khزaئn رaxmatka ya أرxم الراaximيn waa cashirkii labaatan iyo koowaad koob iyo labaatanaad kitaabka almuqadimaة اlxadramiya qaala الشhaykhu cabdullaahi bn cabdiraxmaan baa fadli alxadrami faslu fii makruuhaati salaati wuxuu fasal u yahay salaada waxyaalaheeda makruuhaadka ah ee la kahday ee karaahiyada ah waxyaalaha karaahiyada ee salaadda iska ilaalinaysa taas buu fasal u yahay yukrahu waxaa la karaahiyeysay waxaa la kahday aliltifaatu milicsi biwajhihi qofku wejigiisa ou ku milicsado iltifaat ilaa lixaajatin baahi mooyaane dan inay keento mooyaane wejiga isagoo qofku salaada ku jira iltifaat iyo meel fiirin waa karaahiyo hadduu caycayaar uga qasdaya dhinac fiirintana waaba ka buraysaa salaadu waayo isha laakiin keliya wareejinteedu karaahiye maaha iltifaadku hadduu laabtoo dhan wareejiyo isagoo salaadii ku jira dhinac dhan saas u fiiriyo ama saan dhinac kale u fiiriyo taadee salaadii waaba budhayba waxaa kaloo la karaahiyeysay warafculbasari basarka iyo aragga in kor loo qaado ila asamaai xagga cirka kor in la fiiriyo karaahiye wey waa arrin khatara arrintaas waxayba keenaysaa qofka indhaha in laga qaado la indha tiro sida xadiidka bukhaariga caddaynayo muxuu ahaa maa baalu aqwaamin yarfacuuna absaarahum ila samaai maxay yihiin dad xaalkood indhaha xagga kore u kor qaadayo fiirinaya iyagoo salaada ku jira ama iska daayeen oo waa iska daynayaan aw la tukdafanna absaarahum ama indhahoodaa la dafaya oo waa khatar qofkii salaada ku jira inuu cirka iyo kor inuu fiiriyo ayib waxaa kaloo karaahiya wakafu shacarihi shacarih qofku timihiisa inuu reebreebo aw thawbihi maradiisa qofkii maalan timo dheer buu leeyahy markuu rabo inuu sujuudo timihii baa ka soo hormaraya waxba ha celin mar haddaysan maro ahayna timo ay tahay too qofku timihii laalaabo gadaal ku xiro ama dhinac ku xiro inuu is yidhaahdo xanib lama rabo faraha ka qaado ala sujuudayaan aw thawbihi ama maradiis waay oo gacnaha maalan shaatigii iyo qamiiskii iyo maradiibu xaydxaydayaa gadaal u riixayaa ama faraqii maradabu celinayaa waay ee waxaa la rabaa maradu inay wejiga kaaga soo hormadho wejiga iyada aad dul saadhid lama rabo laakiin sida kale hadday kuula socoto dhinacyada ay marayso maradu dhib ma laha la celcelin maayo la reebi maayo la gungunti maayo waxaa kaloo karaahiya waa wadcu yadihi gacantiisa dejinteeda calaa famihi afkiisa inuu gacanta saaro bilaa xaajatin baahila-aan wax xaaja iyo dan keentay ma jidho afkau gacanta ku haya waana tukanaya waa karaahiyo wax dan iyo baahi keentayna ma jiro haddii baahi keento dhib ma leh baahida maxaa ka mid a wuu hamaamsaday hamhaamsi marka haddee gacantu afka saaraya ma midigtaa la saari mise bidixda waaya tii la doonaa la saari karaa iyo maya wixii laga fiican yahay bidixdaa la saaraaye gacanta bidixdaa ha saaro dhankeeda sare ha saaro marka ballaar dhinac miyuu u saarayaa mise saan buu u saarayaa dheer iyana waa mid kaloo laga hadlo adoo calaa kullin gacanta ha saar ilaa qofka afka adoo iska kala taago haa yidhaahdo shaydaankaa gelaya markaasoo misna ku qoslaya ku maadsanaya daxika minhu shaydaan shaydaanka qofku markuu saa afka u kala taagayo muuqaalkiisaa fool xumaanaya shaydaanka waxaa foosh xun buu rabaa qofkaa bal sida laga dhigay buu leeyahy isna dalaq buu leeyahy marka waa inuu gacanta la gaaro waaya acuudu billaahi min ashaydaani arajiim marka haddii baahi keento taasoo kale gacanta waa la saaraya gacan buu iska yidhi waxaa laga qaatay inaysan bidix iyo midig farqi kale lahayn laakiin bidixdaa sii habboon in la saaro ama calaacasheeda ha saaro ama korkeeda ha saare waxaa kaloo karaahiyaa wamasxu gubaari jabhatihi wejigiisa boorkiis boorkaa masixidiisa meel buu ku sujuuday boor baa soo raacay wejiga markuu sujuudo inuu wejiga masaxo gacanta marmarya lama rabo faraha ka qaado salaada ha dhammaysto wax dan oo keentay inuu ka masaxo haddaysan jirin yuusan ka masixin ba dan hadday keenta ka war dee dhimale markaa karaahiye maa boor tiradii ka batay oo qofkii sujuuddiiba u diidayaa meeshii qabsaday oo wejigii o dhan ba sujuuddii u diidaya dee markaa waaba khasab waa inuu iska meesha ka qaado ilaa sujuuddii baaba uu boorkaani mancinaya ama sidii u kaamilsanayd sujuudda inuu ula yimaado baa boorkaani mancinaya markaasna waa sunne boorkaan saaha iska yidhaahdo markii horena waaba waajib waxaa kaloo karaahiya wa taswiyatu lxashaa quruuraxa simidiisa fii makaani sujuudihi sujuuddiisa booskeeda meeshuu ku sujuudayo hadba saa gacanta u marmarinayaadoo quruurxii u simanayaa dee waxaan sijaayad iyo rooga lama haysane markaasoo meel dhagax ama quruurux ama boo waxle baa lagu sujuudayaa markaasoo hadba gacanta buu ku masaxayaa quruurxuu simayaa taasna waa karaahiyo faraha ka qaado taasna faraha ka qaado waxaa kaloo karaahiyaah walqiyaamu istaag calaa rijlin lug keliyow ku istaago lug keliyow ku taagan yahy lugti kalena kuma taagna waa karaahiyo haddaan baahi keenin haddii baahi keento waa baahi baa keenta dhimale ama mid bow waxa weeye kor u qaadaya ama mid buu dhulka ku hayaa midda kalena waa cuskada hadday labadiiba dhulka yaallaan dhib ma leh hawa cuskadee laakiin qofka maalan xal oo dhan taagnaa qiyaamuleyl iyo salaa inta daalay xoogaa lugta saas hadduu yidhaahdo aan dhaqdhaqaaq badan ahayn dhib ma leh wsalaatu salaad muxuu yidhi wa taqdiimuhaa baa karaahiya lugta horumarinteeda labadii lugood baa isdaba yaal sida qof soconaya iyo walasquhaa lugta in lagu dhejiyo biluqraa midda kale lugta inuu isku dhejiyana waa karaahiya lugta kale ku dhejiyo labadii lugood buu isku dhejiyey qofka maxaa la rabaa markuu taagan yahay saan soo marnay labada lugood taaka inay u dhaxayso dhaadna u kala fogeyn iskuna dhejin meesha uu taagan yahay marka lugtiiba lugtii kale saa iskugu dhejiyey waa karaahiyo wasalaatu salaadna waa karaahiyo xaaqinan xaaluu yahay qofkii salaada tukanaya midkaadi celcelinaya xaaqin baa la yidhahda xaaqinan dhowr erey isku eg baa soo socda midaani waa nuun xaaqinan xaaluu yahay mid kaadi celcelinaya kaadi baa dhibaysa ow amase xaaqiban xaal uu yahay salaad inuu tukado isagoo xaaqiban tanna waa ba saxara isagoo celcelinaya oo suuli u baahan ow amase xaasiqan xaal uu yahay mid riix celcelinaya iyo neefta gadaal ka timaada buu celcelinaya saddexdaa saasay kala yihiin salaaddii isagoo saas yuusan tukanin kaadi buu celcelin waxaa weeyaan qaa'idkii saxaradii buu celcelin riixdii iyo wuxuu celcelinayaa wixii gadaal ka imaanayay saayuusan ku tukan waase in wascal waqti waqtigu hadduu waasac yahay oo salaaddu aysan dhaafayn haddii salaadda waqtigeedu baxayo ha iska tukado lanna waktigii baa markaa dhaafaya wax kastoo dhiba ha hayeene ha iska tukado marka maxaa la rabay qofkan waxaan is- iska faaruqiyo isagoo nashaad ah aan suuli u baahnayn waxba dhibaynin inuu salaada galo waaya naftiisa inuu faarujiyo faaruq ka dhigo intausan salaada gelin baa raba jamaacaduba ha dhaaftay salaada haddaan hadda masaajidka la gelin jamaacadaa ku dhaafaysa adiguna waxaana ku dhibayo suulaha u baahanta jamaacadu ha ku dhaafto suuligiisa ha galo kaadidan iyo wixii kaloo la midoo dhibaya ha iska soo faaruqiyo ha iska soo faarujiyo khalaas saasaa la doonaya ayb wamaca tawaqaani acaami cunno ishtihaynteed u cishqinteed jacaylkeed maceedana salaaddi waa karaahiyo salaadiina waa joogtaa halkaana cunadii baa loo soo dhigay qadadii iyo wixii la mid a cunadaana naftiisu la jidhaa tawaqaan aacaam cunada buu u cishqinayaa ishtihaa'ihi waa wax la cuno ama wax la cabo sharaabkuna waa la mid cuno halkan taalla cuno tawaqaani acaam cuno u cish canaha u cishqisan yahay oo naftiisu la jidhaa cunadiina waa la helayaa hadduu si kasta cuno ugu baahan yahy lakin aan gebigeediba lahayn dee muxuu salaadiisa uga tegayaa waxba maba hayse salaadiisa oo iska tukanaya laakiin waxaa laga hadlayaa qofka cunadiina waa haystaa salaadiina waa taaganta khushuuxa ku tukaday cunadiisa ha u barakeeyo ha iska cuno ha dhowtiina salaadiisa isagoo aan meelna qalbigiisu jirin ha tukado waase in wasaca alwaqtu waqtigu hadduu u waasac yahay ayadna noqoshee mar labaad waa marka cunada cun lagu leeyahy waa in waqtigu waasac yahay haddaysan cu- waqtigu waasac ahayn iyaa salaada ku dhaafi wax la qurqurinaya hadday tahay sida caanoo kale dhibba male hal mar buu iska qurqurinaya wailaa haddii kale waktigu dhaafayo sallaa waa tukadaa fawran deg deg ayuu u tukanaya deg deg salaada ha u galo fawraa deg deg buu u gelaya salaada haye waxaa kaloo karaahiya wa an yabsuqa inuu qofku candhuuf tufo fii kayri اlmasjidi masaajidka meelaan ahayn masaajidka horta ii daah meelaan masaajid ahayn inuu candhuuf tufo can yamiinihina u tufo xaggiisa midig aw qubaalatu hortiisa waa karaahiyo waaya hadda salaad haddaad doontid kumaba jidhid ama ku jir ama ha ku jir banaanka hadda markaad soo maraysa hortaada candhuufta tuuh looma dhaho midigtana looma dhaho sideedababa aadaabka a qaadanaysa wey midig iyo horay looma tufo waaye masale kugu cusub ina taa laga yaaba waa waxaan masaajid ahayn xataa qibladaba ha u jeedin dhinaca kale haddaa ujeedo qibladaba aadan xaggeeda u jeedin horay iyo midig ha u tufo haye ayb wayaxrumu waaba xaaraan iyadu fi lmasjidi masaajid haddii lagu jiro ma jidho candhuuf tufkaas meel masaajidka ka mid a candhuuf dhexdiisa kuma tufkadhin haddii wax ku dhacana waa inuu isla markiiba biyo ku shubo meelaha lagu weeseysanaya masaajidka iyo lagu luqluqanaya waxaa iyada dee biyaha horey usii qaadaya masaajid hadday tahay dhinacba u tufi mayse ee maxaad samaynaysaa fasaleetigaada iyo cimaamadaada iyo waxaasaa ku- qofku ku tufaya iyo mandiil iyo waxaa kale faynkiisa iyo waxaas softi waxa loo baxsho waxyaalahaas iska isticmaalaya masaajid dhexdiisa lama ogolo ayb malaa'igta qofka saaran weliba kan midigta saaran iyo waxaasoo dhan waa la ixtiraamaya wayukrahu waxaa kaloo la karaahiyeystay an yadaca yadahu gacantiisa inuu dejiyo calaa khaasiratihi kelidiis khaasira waa kelida salaadna waa ku jiraa gacantana kelidau saa ugu haystaa ya oo yuhuuddaasaa keliyaha u qabsato oo dadka mutakabiriinta ee kibiirka badan baa keliyaha qabsado oo waa ficil shaydaan oo waxaasoo dhan weeye lama rabo waaya wa an yakfida ra'sahu madaxiisa waa inuu raariciyo baa karaahiye ah fii rukuucihi rukuucdiisa dad markay rukuucsan yihin maaragtay madaxa hoos aada ugu foorariyeen rukuucda looyaha marka ayaan qaar ka saroo dhan hoos xagga looyaha u foorasha lama rabo maxaan soo marnay inuu saa u siman yahay qofku ilaa dabageminta ilaa jeegada luqunta inay lig tahay loox oo kale loox maareed ayay dhihi jireen warqaddaa kitaabka kale se us- lig u tahay oo kale ayaa la doonaya wa qiraa'atu suurati suurad in la akhriyaa karaahiya xaggee fi haalitati ragcadda saddexaad iyo waraabicati ragcadda afraad ilaa liman qof mooyaane subiqa lagala sabqay biluulaa ragcaddii hore iyo wathaaniyati ragcaddii labaad ilaa qofkii dhaafeen mooyaane oo fa yaqra'uhaa qofkaasi suuraddii wuu akhrinayaa fi lakhiiratayni labada ragcadood oo dambe ku akhrinaya masale waa waxa weeye midaani suurad iyo faatixa la akhriyaa ragcadda hore iyo midda labaad marka inuu f- faatixada markasta waa la akrinay suuraddii ragcadihii labaadna ku akriyo waa karaahiyo hadda matniga ayna leeyahay ilaa keliya waxaa loo ogol yahay qofka ragcaddii hore iyo tii labaad ayaan suuradda kusoo akrin aysan u suuroobin ee suuraddii lagu yeeshay bay sunno u tahay inuu hadhow ragcadihiisaan dambe kula yimaado oo waxaa lagala sabqay ragcaddii hore iyo ragcaddii labaad fa yaqra'uhaa fi lakhiiratayni buu ku akrinaya labada ragcadood oo dambe waay ee salaada uu qofku tukanaya isaga labadaana awelkii oo kale uga dhigan ayib labada hore awelku ahaa laakiin uusan ku akrin marka labadaas hadduu ku akrin kari waayo labada dambe ku akrinaya si aan salaadiisu suurad uga marnaan laakiin meesha hadda shiikhaani karaahiyada inuu ku sheegay yaa sida muctamadka ah annaha laysat makruuha karaahiye maa hadda suuradaha haddaad suurad ku akhriday ragcadaha dambe karaahiye maa masaladaas waa laga daba tegey waa iska mubaax waa bannaanta karaahiyada ha laga daayo waa iska mubaax wاlاstinaadu baa karaahiya cuskasho iyo ku tiirsasho ilaa maa shay qofku inuu ku tiirsado yasqudu dhacaya bisuquudihi dhiciddiisa ilaa maa shay yasqudu bisuquudihi yasqudu uu dhacaya kan tukanaya bisuquudihi shayga dhiciddiisa maxay tahay middaani shay buu ku tiirsan yahay kow shaygaa hadduu dhaco qofkaan ku tiirsanaana waa dhacaya salaaduu tukanayo derbiga masaajidku saas iskugu tiirsha ama shay kursi ama ul ama shay buu saas iskugu tiirsha baahina ma keenin iyo xaajo shayga haddii meesha laga qaado kii ku tiirsanaana waa dhacaya ilaa shaygaan cuskanayey waa karaahiya waziyaadatu baa karaahiya ziyaado in laga ziyaadiyo fii jalsati اlistiraaxati jalsadii jalsat listiraxa mataqaana meesha ku jirdhay sujuudda kowaad maahe sujuudda labaad marka laga soo noqdo ragcadda kowaad intaadan kicin in yar inaan saa in yar u hakatid sujuudda labaad ayib waaye taa waa ku jir markaa ragcadda afraad u kacaysid ragcaddii saddexaad aad tukatay sujuuddeeda labaad marka aad sujuudday oo soo toostay wax yaroo jalsat alistiraaxa fadhi yar oo laxadaad yar ah iyana hakarkaa yar baa ku jiray marka jalsatulistiraaxadaas in laga ziyaadiyo waziyaadatu ziyaadin fii jalsat alistiraxati jalsatu istiraxada in laga ziyaadiyo calaa qadri ljuluusi fadhigii oo kale qadarkiis fadhigaasoo beyna sajdatayni labada sujuudood u dhexayn jiray waa karaahiyo soo labada sujuudood fadhi uma dhexeeyo jalsatu listiraaxa waa inaysan ka ziyaadin fadhigii labada sujuudood u dhexayn jiray haddaa ka ziyaadiso karaahiya ku dhacdo waa karaahiyo in laga ziyaadayo jalsatu listiraaxa in laga ziyaadiyo fadhigii u dhexayn jiray labada sujuudood waa karaahiyo waa inay la eg tahay ama ka yadhahay aan laga ziyaadin ma la fahmi waka ayb waidaalat اtashahudi اlwali ataxiyaadka hore dheerayntiisu waa karaahiyo laba atixiyaad bay salaadu leedahay ataxiyaadka hore inuu qofku dheereeyo waa karaahiyo iyo wducaau duco fiihi dhexdiisa la ducaysana waa karaahiyo ataxiyaadka hore nabiga markaa ku salid hora u kacaysa xataa aal iyo asxaabi adoon ku salin ducada iskaba dhaafe baa bul leedahay meesha ka kacaysa waaya laakiin imaamkaa ku xirnayd baan weli atixiyaadkii akrinaya dee qofkaan iska aamusamayo ducooyin khayr buu iska akhrisanaya markaas rimloguna wuxuu leeyahay atixiyaadkiisa iska wato waa ku celcelinaya wa tarku ducaa'i baa karaahiye ah duca in laga tago fi tashahud alakhiir atixiyaadka dambe ducada in laga tago waa karaahiyo atixiyaadka hore in la ducaysana waa karaahiyo atixiyaadka dambe in ducada laga tagana waa karaahiyo kan dambe waa inaan laga tegin ducada ha wa muqaaranat limaami imaamka in lala muqaarano imaamka in lala muqaaran lala xiriir muqaarano lala sameeyo lala xiriirsado fi afcaali salaati salaada afcaasheeda waa karaahiyo imaamkii adiga waa wada socotaan macnaha waxa iskumar baa waxay samaynaysaan waa wada rukuucaysaan iskumar idinka iskumar wada socda waa wada ictidaalaysaan waa wada sujuudaysaan maba kala dambaysaan muqaarana le la xiriirinta imaamka muqaaranatulimaam imaamka la xiriirintiisa fii afcaali salaa salaada afcaasheeda fadiiladii baa ku dhaafaysa waa karaahiyo wax kastoo karaahiye lagu sheegay haddaa salaada kula dhex timaadid fadiiladii jamaacada waayeysa jamaacada fadiiladeedii salaaddii waa ku jirhaa laakiin fadiiladii baa waayeysa waljahru baa karaahiya in lala jahro kor loo qaado qirada fii mowdici اlisraari siraysi booskis meel qirada la sirayso buu kor u akrinaya duhur buu hadda tukanaya kaasoo bismi illaahi اraxmaani اraxiim alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin kor buu iskaga akhriyay salaad la siraysanayeen ahay soo maa waa karaahiyo marmar baa buuqa iyo qaylada iyo hadday tirada ka bataan sawaxanka iyo motoorada iyo waxaas baahi baa keenta xoogaa kor wuu u qaadan karaa soo uu iskaga hubiyo inuu wixii akhriyey kurdigaa soo raraya masaladaas iyo caabku ka soo raraya kitaabka la yidhaahdo walisraaru hoos u dhigidna waa karaahiyo fii mowdici اljahri meesha salaada lala jahro hadduu hoos u akhriyana waa karaahiyo maqrib iyo cisho iyo subax ayaa la tukanaya sow waaba hoos waa siraysta waa karaahiyo weliba qof la isleeyahay faatixada ma yaqaan hadduu yahay oo mdha uu hoos u dhigo laguma xiran mayo leanna waxaa laga yaaba inu isleeyahay yaan lagu maqale faatixadaan u saxanayn indha usan aqoon kaasow salaad kor loo akrin lahaabuu hoos iska akrisa shib usan macnaha kor u akri isna midha wuxuu diidayaa in la maqlo waaya waaya mar na tuji bay yiri na tuji salaada naga saar maya tujin maaye may ma ilaa ilaa naga saar dhib male waa midda hoos loo akriye ha haddaa imaam noo noqotid midda kor loo akrinaya maahe salaadda ina ina ka saar macnaha middaa kor loo akriya hadda qofkii baa la maqlayaa waay waljahru baa karaahiya la jahrid khalfa alimaami imaamka gadaashiisa imaamkii maxaa gadaashiisa in la wax lala jahra lama rabo salaada tashwiish iyo in lagu furo karaahiyo wayaxrumu waaba xaaraam aljahru la jahrku in shawasha hadduu tashwiishinayo tashwiishku waa carabi shawash hadduu tashwiishinayo calaa kayrihi kayrkiisa qof kale hadduu tashwiish ku furayo waaba xaaraan hadduu kor u qaado qof hurda ama qof kaloo tukanaya ama qof halkan bi- ku mashquulsan bimudaalacatin aw tadriisin aw tasniifin kutub buu sanifaya ama waa daalacanaya ama waa cashar buu ku jira kaas halkan mid la jahrayaa jahrigaa lama ogola wtukrahu salaatu salaadna waa la karaahiyeysay fi lmasbalati meesha masbalada la yidhaahdo waay almasbala waa maxa waxaa la yidhaahdaa waa qashinka meeshiis meel kastoo qashin qub ah in lagu tukado waa karaahiyo wاlmajzaratina waa karaahiyo kawaanka iyana in lagu tukado ila waa meeshaa dhiigga iyo waxaa intaa najaasooyin iyo waxbaa ku dadaadanaya labo waariiqi dariiq dhexdii in lagu tukado oo fi lbinaa'i dhismayaal dhexdooda meel dariiqoo dhismayaal iyo guryo dhexdooda dariiq la mari lahaa buu salaadii dhigta allahu akbar bay waaye weliba xilliga dadku marayaan hadday tahay waaba iyada ka sii daran sida ibnu xajarku kuu sheegay wa fii badni lwaadi in lagu tukadaa karaahiya toga dhexdiis tog dhexdii maca tawaquci sayli daad iyadoo la rajaynayo daad asayl waa maxay waa daadka waaya waaya daad baa la filayaa meeshuna waa tog salaad yuusan ku tukan roob meel kale ka da-ayba hadduu doono biyo iska ordaya soo geli kara oo horey usii dafi kara qofkan qofkaa la badbaadinaya ayib walkaniisati kaniisad in lagu tukadana waa karaahiyo haba u asaxday qofkii yahuudda meesha ku cibaadaysaan wey iyo maya waa meesha nasaarada ku cibaadaysan yahuudda lagu yaqaana lakiin hadda nasaaradii baa la wareegto meesha krishtanku galaan ba hadda kaniisadaa lagu haya walbaycati bayca in lagu tukadana waa karaahiye nasaaradaa ku cibaadaysan jir ama yahuud meel kastoo gaalada meelaheeda ah waa la mid la shaydaan baa meesha uheda waaya walowlaa dafcu اllahi الnaasa bacضahm bbacضi lahudimat sawaamicu wabiicu wasalawaat wamasaajid biic waa beycadaas beyca waaya wاlmaqbarati maqbarada in lagu tukadana waa karaahi almaqbara waa waa quburo aan la qufin waa quburaha haddii la qufayna hadduu shay dul saarto dhib ma lahaateen oo najaasada iyo isaga udhexeeya laakiin meel meydka dhacaankiisii iyo dhiiggiisii iyo kadaafulaankiisii iyo waxaas inta la qufay misna kor soo baxday kuma tukanayo qabriga in la qaabilana ma aha najaasadana waa sidoo kale ayib waxaasaa laga baqaya walxamaami xamaam in lagu tukado meelaha waxaa jira aan suuliga caadiga ahayne biyo kulul baa laga helaayo lagu mayrtaayoo xamaamaad baa la yidhaahdaa in lagu tukadaa waa karaahiy bes waxaaba loo galaa in qofku ku isku kululeeyo oo biyahaas isticmaalo oo waka qolooyinka hadda waddamada u dhoofay qaar ba waxaa lagu leeyahay xamaamkaan ku tukanay iyo suuligaan ku tukanay oo maxaa ugu tukatay kambeni iyo balaayaan u shaqaynaayo salaadda ma ogola inaan tukanno markaasaanu wax suuliga gelaya inta iska dhignaanu ku tukanaa bal dhibaatada la saaray iyo dhibta haysata iyo waxa ay meesha iyagu joogaan iyo waxay ka doonteen dhibaatada intay la egta walu fiirso wacdanilibili geela makaano sabadiis geelu meeshu fagaag ku saboodo taasna waa karaahi waay geel markuu biyaha cabay meeshuu isdhoobo maxaa la dhahaa meeshu halkaas halkaas weeyaan sabada ah waay geel kale al rabaa in kaalinka lasoo gesho kanna waa cab waa qaybtii hormada hore soo go waa lasoo gooy waa cabti qaybtii labaad baa loo banayna tan xagga dhoob waa cabti tii labaad kan maxaa looga saaray kaalinka mid labaad inay cabto ama iyadaaba halkaa cabaar taagnaanaysa si mar labaad loogu duurduuro duurduurasho soo ma jidho mar labaad uu biyo labaad u cabo cabaar markuu kuwana ka degaan biyahan meeshaa unu isdhoobo wey waay soomaalida waa geley waa la wada garanaya waay nin le iyo nin arki jirayba waay khushuucdaa qofka ka dhumaysa meelahan geela ka dhow markuu qofku meeshaa joogo bishida waa wax orod badan geelo oo saynwaraari badan oo sriixriix badan oo saa u dhaqdhaqaaq badan shaydaan baa meesha ku lug leh marka yuusan ku tukan baa laleeyahy waa sadxilkacbad kacbada dusheeda in lagu tukadana waa karaaye dusha uga baxa meesha u sarraysa waay wa thawbin maro in lagu tukadana waa karaahiyo maragaasoo fiihi dhexdiisa tasaawiru sawiro ku yaalaan maro sawiro leh kuwii ciyaartooyada iyo kuwo kale iyo kuwo niman kale iyo balaa waxkay doonaa ha ku sawirnaadeene balaayadan dadka lagu soo sawiray iyo waxyaalaha sawirada dadka qofkaana waa ku mashquulaya dadkan la tukanaya waa ku mashquulayaan waxoo dhan waa mashquul waay waa karaahiyo kuwa baasoo kuwo inkaar qabo foolxuno gaalooyin balaayo lagu soo sawiro afka kale haya ku sawiran yihin haday doonaan keenaya iyo kuwo qaawan iyo waxaas waay xataa masaajidada in la qurqurxiyo mixraabka iyo meelaha iyo kalalkarlar iyo dhaldhalaal iyo kadaafulaan iyo lama rabo ma fiicna qofkaa ku mashquulay laakiin haddii wixii o dhan ta sidaan lala qabsado wixii o dhan ay qurxintan iyo waxaan iska timaado oo qofkiiba niyadiisa waxa ku cusub oo qofku dhaw fiirinaya noqoto waxuu markaas arki jiro oo kale maaluufahoo u dulmay dhib male bay leeyihin taas waay ayib marka shaygan maradan ama wuu qabaa ama dhulka u taallaa ama waa ku tukanayaa waxaan sawirada leh xataa siyaadahaasi waa sawiradaas aw shayin waaye wa thawbin oo fiihi tasaawiru waaye iyo wa shayin shay aw shayin shay oo yulhiihi mashquulinay iyana waa lami watala watalahumu baa karaahiya atalathum waa afxirid afduub afku xiranayo waay iyo wejiga wejiga iyo afka waa noqonaysa afkiiba saa u xirto iyo wejiga watanaqub niqaabays gabadhii niqaab bay ku tukanaysaa indha shareer waay iyana lama rabo wejiga inuu u banaan yaha haddii xataa ay ku tukanaysaan markay sujuudaysa waa in wejiga markaas ay ka banayso wa cinda galabati nawmi hurdadu markay qofka haalib ka noqotona waa karaahiye hurdadii aa ka badat waktiguna waa waasa warxoogaa iska seexo wuxuuna is iri hadda hadda waktiga joogo xoogaa saaxatid wou malaynaya inuu hadda kaci doono waktigu aan tegin salaadoo dhammaystirana tukanayo hadduuse usan hubin inuu kacayo ama salaadu dhaafayso waa xaaraan hurdo kasta qaalib ha ka noqotee hurdo kasta qaalib ha ka noqotee ha tukado faslun wuxuu fasal u yahay fii sudrati lmusallii qofka tukanaya sudradiis sudrah waaye waa waxa hortaada aada qotoonsanaysid maraatib bay leedahay derbiga ugu horeeya halkan adoo derbigaan heli karaa banaankan rixle iyo cimaamad iyo waxaa dhigan derbiga tag horta derbi baa haysatahay derbigii baa banaane kow maxaa ku xiga tiir usduwaano derbiga haddaa weydid usduwaano labo maxaa saddexa waaye horta m midda hore waa isku meel derbiga iyo suwaanada waa kow labo waxa ah ul ama alaab iyo boorso iyo shayba halkan saa u qotunsada saddex maxaa ah sijaayad ba saa u dhigtay sijaayadda hadda halkan taallaa intaanu ku tukanaya waa u muuqataa calaamadaanu ku dhex jiraa qofka soodintan iyo seerahan waaye afar maxaa noqon kara deliig inuu jeexo hortiis deliigba hortiisa xariiqsaa u jeexaya ama inta lugihiisa ka bilaabo hore ha u jeexo ama hortiisa saa ha u jeexo yustaxabu waxaa la sunneeyey an yusaliya inuu qofku u tukado ilaa shaakhisin mid taagan qadra kaasoo qadra uluthay diraacin shaakhis kaasoo qadra uluthay diraacin dhudhun saddex meelood loo dhigay labadii la-eg dhudhunku waa dhudhunka bini aadanka kaasoo beynahu isaga iyo beynahu kaasoo beynahu isaga iyo beynahu qofka tukanaya alaaatu adrucin saddex dhudhun ay u dhaxayso iyo famaa duuna famaa duuna daalika wixii ka yar derbigaas inta halkan ku tukanaysa inaad dhahdo sutro iye oo qofkaa fogo halkaa maraya iska celinaya laguma ogola waa inaadan saddex dhudhun uga fogeyn sutradaada iyo wixii ka yar saddex dhudhun iyo wixii ka yar xaggee laga tirinaya ciribta qofka tukanaya saddexda dhudhun aan ka tirin waa markuu taagan yahay ciribtaada iyo waxa sutrada ku ah saddex dhudhun iyo wixii ka yar ha noqoto qolana waxay leeyihin ciribta aan laga tirina faraha laga tiri rimligaa dhahaya qofka fadhiyana barida ha laga tiri fain lam yejid hadduusan helin basada wuxuu fidiyaa musalan musala fidsanaya masijaahidan aw khada wuxuu xariiqayaa khada xariiq buu xariiqaya xariiqdaa loo mari maayo qofka marka xagga qiblada saa ugu jiido inuu ballaar u jeedo waxaa ka fiican xagga qiblada inuu saa u jiido soolinta ay deligtaha soo geli weyaan xad weeyaan weyundabu waxaa la suneeyey dafcu lmaari qofka maraya in la iska celiyo xiina idin waktiga adoo sutra leh qofka damca inuu ku hormaro in aad iska celiso ayaa sunno ah ilaa sutra hadda haysataa shuruuddii oo dhan laga helay tartiibteeda laakiin ilaali derbigii istuwaanadii sheyga hortaada la dhigayey sajaayadii hadba kii aaweydid mahakan ku xiga martaba hore adoo helaya mid dambe ma aadays qofka kugu hortokanaya laftiisa sutro kuu yahay qof baa kaa horeeya bes sutro kuu yahay waay haddaa adigu hallayso dee qofna iskama celin kadhib qofna iskama celin kadhib wayaxrumu waxaa xaaraana almuruuru marid markaas lama hormari karo ilaa idaa sallaa inuu tukado mooyaane fii qaaricati dariiqi wadada dhexdeeda aw fii baabilmasjid aw fi lmadaafi qofkaas shuruuddii laga helay lama hormari karo ilaa inuu ku tukanayo waddada dhexdeeda meel wadaabow waddooyinkaa la marabow salaaddii dhigta wax kasta hadduu samayso waa la maraya laanna isagaa waddo degay ama albaabkii masaajidka halkaa hadda masaajidkaas albaabkiisa buu ku tukanayaa halkaasuu sutro dhigto shay saa u istaagtay dadkii halkaani ku xaniman yihin waa la marayaa madaafka dawaafkaa la mida dadka dawaafaya dee qof tukanayaaba intaa hormaraysaan meel kaloo a ka dawaafi ka dhahan ba jirinba boqolaal iyo kumanaan baa tukanaya intoo kalena waa dawaafayaan hal qofoo salaad ka baxaya sugayska dhidna maaha waa intaasoo kun ama ka badan iska wareegayaan dadka iska dawaafayaan marka wixii tukanayaan ha tukadayan wixii dawaafayaan ha dawaafa xajkaa la joogaa iyo cumradii makal mukarama beytulxaraamka kacbada musharafada waa ilaa haddii kale mada wailaa haddii kale maaha ilaa idaa sallaa fii qaaricati dariiq inuu ku tukado mooyaane wa ilaa lifurjatin inuu buuxinayo mooyaane dalool oo fi safi lmutaqadimi safka hore ahaaday safka horeoo boos ka bannaan yahay bay saf labaad sameeyeen ama mid saddexaad ama mid afraad qof baa soo galay halkaa in qof ka bannaan yahay waa ujeedaa deedna ma gaari karo meesha inuu dad tukanayo hormara mooyaane dadkan tukanoo hormarayaa safkuu buuxinaya wax dembiyana kama haysto dadkaanu hormaraya halkaanu ka soo galay saanu u hormaray geeskaasuu saf ka bannaan yahay uu intaan tukanayso dhan hormara halkaasuu tegi waay laa dadkan gadaal safka ka bilaabo dhan iyagaa waxay sameeyeen gaboodfal maxay u buuxin waayeen wey meesha hore iyagu waay haddaan la buuxinna fadiiladii jamaacada meesha ka baxaysa kan soo galay safafkaanu marka dhex jiiraya safaf badan ba ha noqdeen buu yidhi ilaa ow ka buuxinaya meeshii daloshay waaya waaya laakiin mar baa safkaanoo buuxa inta timaadid keligaa bay noqonaysaa inaad safkan dambe bilowdid marka maxaa sunnahayd qof inaad safka hore ka soo jiidatid qof wax garanayo haddee wax fahmaya wey qof hadduu qofka la dagaalaya amaan garanay maxaa la ii jiray anu salaa ku jira hadduu noqdo lama rabo laa keligaa inaad meel istaagtay saf biloodid ma fiicna qof baa u baahanta qof soo galana waa weyda qof baa tartiib kanaa laba tilaa kuu soo qaaday meeshaa ka soo saarnayd soo dalool ma noqon markaasoo kale dhib ma leh والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب